بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo jimaaca cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxi sheekh saalix ibn fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu suu'i danni bilmuslimiin kabiirada ka hadlaysa in loo mala xumeeyo muslimiinta oo mala xun loo maleeyo dadkii muslimiinta ahaa oo caadiliinta ah ee wanaagsanaa iyo wa qowli llaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiira min addanni ina bacda adanni ismun mu'miniinay ka fogaada wax badan oo maladii xumayd ah alla wuxuu qofka mu'minkaa ka reebay inuu qofka walaalkiisa ay mu'minkaa oo xumi iyo shar ku maleeyo sida ibnu cabaas uu aayadda ku fasira ina bacda adanni ismun malaha qaarkiis oo laga wado qofkii muuminka ahaa oo qofkii kale muuminka ahaa xumi ku maleeya oo aan khayr ku malaynin waa ismi waa dembi maxaa yeelay malahaas xun oo qofkii wanaagsan ay muuminka ahaa aad ku malaynayso waa lagaa reebay wixii lagaa reebay inaad samaysana dembigii kugu ridaan sheekh sicdi wuxuu leeyahay alla wuxuu mu'miniintii ka reebay wax fara badan oo malihii xumaa ee dadka mu'miniinta lagu malaynayo ah maxaa yeelay malaha qaarkiis waa dembi waa sida malaha aan wax xaqiiqaa ku dhisnayn wax daliilana loo haynin iyo malaha xun ee marar fara badan ay la xiriiraan hadalla lagu hadlo iyo ficillo la sameeyo oo labaduba xaaraama yacni qofkii malihii xumaa keliya ku joogi maayee ficil baa ku xiga ama qowl baa ku xiga markay halkaa gaarto yaa mushkiladu imaanaysaa can abi hurayrata radia allahu canhu marfuucan waxaa laga wariyey abu hurayra allah ka raali noqdee isagoo rasuulka sal slm xadidka ka warinaya iyaakum wadanna waxaan idinkaga digayaa malihii xumaa iyo inaa iyo inaad ka dhabaysaan malahaas xun ee aada malayseen culimmadu waxay leeyihin laisuma diidana malaha qofka isaga soo dhaca ee aadan adigu waxba ka qaban karin khataabi markuu xadiidkan sharxayo wuxuu yidhi waxa maaragtay la isu diidayaa o la iska reebayaa oo laga digayaa waa in malihii laga dhabeeyo oo wax maaragtay xaqiiqaa laga dhigo oo qofku wixii qalbigiisa ku soo dhacay uu wax ku xukumo sida uu wixii la huboo kale wax ugu xukumayay marka qofka looma haysto wixii khawaatira ee ku soo dhaca ee aanu isagu iska dafcin karin oo iska celin karin ee waxa amarka iyo nahyu ay ku tacalluqaan waa maxay waa qofku wuxuu awoodda u lahaa marka waxaan idinkaga digayaa buu leeyay rasuulku sal slam malahaas xun aan idinkaga digayaa cilladu marka maxay tahay waa fa ina adanna akdabu alxadiid maxaa yeelay malaha xumi waa ka been badan yahay xagga maaragtay hadalka keyrkiis waa ka been badan yahay rawaahu muslim yani xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan marka hadda la sheegayo waa xadiidu nafsi waa wixii nafta ay ku sheekeynaysa sababtoo ah malahaas xumi waa wax shaydaan uu qofka naftiisa soo gelinayo marka waxaa la iska reebayaa malihii xumaa baa la iska reebayaa ibnu cabdilbar iyo qaadi ciyaad waxay ka soo naqliyaan sufyaan athawri inuu yidhi malaha lagu dambaabayaa waa midka qofku uu maleeyo oo uu ku hadlo haddaanu ku hadlin dambaabi maayo buu yidhi ibnu qutayba wuxuu leeyahay hadalka cumar laga wariyey oo uu yidhi ixtajizuu min annaasi bisuu'i dan kullii waxaa mashhuura badanaa ixtarisuu min annaas dadka yani iska ilaaliya waxaad isaga ilaalisaan inaad malihii ku xumaysaan waxaa laga wadaa buu leeyahay macnaha yani aada hasugu daadinina dadka waxaa laga wadaa buu leeyahay aada hasugu kala daadinina dadka oo maaragtay aada kalsooni badan iska siisaan iyagoon mudnayn oo aad marka sirtiinnii aada u gudbisaan taasaa idiin nabadgelyo badan inaad xoogaa iska ilaalisaan oo aadan qof kasta iska maaragtay rumaysan oo aadan qof walba isaga kalsoonaan ee aada is ilaaliso ibnu xajar wuxuu leeyahy markuu xadiidkan sharxaayay malihii in lagu tilmaamo inuu yahay hadalkii ugu beenta badnaa iyadoo aan garanayno in beenta loo kasaa ee aan wax malaaba ku dhisnayn ay ka daran tahay tii qofku uu maarata cuskanaya malo waxaa la ishaarayaa buu leeyahay in malaha layska reebaya uu yahay midka aan waxba daliila haysanin daliil macardan daliil la cuskan karo aan haysanin markuu wixii oon daliil sax haysanin yaa waxaa laga dhigayaa inay sax yihiin oo asal laga dhigaya oo uu qofkii maarata go-aaminaya marka maadaama waxaan asal lahayn qofkii uu go-aansaday oo wax go-aan ka dhigay beenlow buu noqonaya muxuu marka uga darnaaday kii beenlowgii caadiga ahaa oo asalka ahaa oon wax malaaba warkiisa uusan ku dhisnaynay iska alifta beenta wuxuu leeyahay yani beentu asal ahaan waa wax xun oo yani hadda in wax laga sheegaba aan loo baahnayn sababto qof walba ogyahay inay xun tahay laakiin kan maaragtay mala aan jirin wax ku dhisaaya oo saa maaragtay wixii wax xaqiiqaa ka dhigay waa ka duwan yaha buu leeyahay oo wuxuu iska dhigayaa nin xujo haysta uu iska dhigaya marka beentii tii ugu darayd inay tahay marka lagu tilmaamay xoogaa mubaalaqa ku jirta in maaragtay dadka lagu diro arrinkaas oo laga fogeeyo waxaa kaloo la ishaarayaa in ku kadsoomidda isagoo kale lagu kadsoomayo ay ka badan tahay ku kadsoomidda lagu kadsoomaayo been barax la sababta middan xoogaa wax un malaa maaragtay cuskan waa dadku way ka qarsoon tahay laakiin beentii baraxa lahayd iyadoo iska cadda culamada qaarkood yaa istishkaalay in la yidhaahdo macnaha maluhu waa akdab alxadiis hadalkii ugu been badnaa see malo marka war loogu sheegaya le wax af ka soo baxay maahane waxaa lagu jawaabay buu leeyahay waxaa laga wadaa in wixii ay waaqica dabooli waayaan ama ha noqdaan wax lagu hadlo ama ha noqdaan wax maaragtay la sameeye waxaa kaloo suurtagala in laga wado waxa malaha ka dhalinaya sheekh ibnu cuthaymiin isagu wuxuu leeyahay malihii labuu u qaybsamaa yacni an lama dhihin ijtanibu danna kullahu lama dhihin yacni maloo dhan ka fogaada lama dhihin sababta loo dhihi waayo marka maxay tahay maloo dhan ka fogaada sababta malihii baa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood waa in qofkii khayr lagu maleeyo walaalaha inaad khayr ku maleyso marba hadday ahal u yihiin in khayr loo maleeyo taasi waa mid loo baahan yahay yani qofka muslimkaa ee wax ka muuqda ay cadaalad ay yihiin in wanaaggii lagu maleeyaa taas doo asalkii le camal wanaagsan baan ka aragnay nooca labaadna waa maxay waa malihii xumaa kaasi waa xaaraan buu leeyahay sheikhu in mala xun lagu maleeyo qof muslin ah oo muuqaalkiisu uu yahay cadaalad waxaa ka muuqdaa iyiin cadaalad qofna uma bannaana inuu mala xun ku maleeyo qofkii cadaaladdu ay ka muuqatay sida culimmadu ay caddeeyeen waa xaaraan bay yidhaahdeen in mala xun lagu maleeyo qof muslin ah oo muuqaalkiisu uu cadaalad u yahay marka malihii xumaa qayb baa jirta haddii wax daliila ay jiraan oo qofkaas in mala xun lagu maleeyaa inuu ahlu yahay ay caddaato qofki inuu malihii ku xumeeyo qofkaas ku dambaabi maaha sidaa darteed waxaa ka mid a buu leeyahay shiikhu amhaashii caanka noqotay ixtarisuu min annaasi bisuui danni waa hadalka daata aan cumar ibnulkhataab aan ka sheegayn dadkii isaga ilaaliya malaha ood ku xumaysaan laakiin sheikhu wuxuu leeyahy taas macnaha si guud lagama wado ee waxaa laga wadaa waa dadka in wax xun lagu maleeyo ahalka u ah ha ku kalsoonaanina kuwaas iska ilaaliya sheikhu wuxuu leeyahy markaa qofku mar walba qalbigiis waxun kusoo dhacayaan oo mararka qaarkood in qofka aad maaragtay malaha xun ku malaynayso wejigiisa wax kasoo muuqdaana dhici karta ama hadallo kasoo baxayo wax noocaas oo kalea haddii marka daliil lahayo buu leeyahay ee malahaas xuni ku dambaabi maysid haddii marka wax daliil aan loo haynin maliyi xumaa qofkii uma banaana inuu mala xun qofkii walaalkiisa ku maleeyo ina bacda danni ismun waxaa dhici karta in laga fahmo in malaha badankiis uusan dembi ahayn taasi waxay ku dabaqmaysaa buu leeyahay warkii aan soo caddaynay oo aan sheegnay in maluhu laba u qaybsamo mid wanaagsan iyo mid xun kii xumaana aanu bannaanayn ilaa in wixii daliil loo haya moogi sidaa darteed alla wuxuu yidhi ina bacda danni ismun marka malaha aan dembiga ahayn waa kee waa in qofkii khayr lagu maleeyo astaahila in khayr lagu maleeyo iyo in qofkii xumaan lagu maleeyo iyada lafteeda marka maaragtay daliil loo hayo taas waa dembi lama laha sheekh fawsaan wuxuu leeyahay kabaa'irta waxaa ka mid ah in malihii lagu xumeeyo dadka muslimiinta ahaa qofka muslimkaa waxaa asal u ah khayrka iyo cadaaladda qofka walaalka ee muslimkaa ha ku xumaynin malaha haddii aadan daliil u haynin malahaas xun inaad iska tuunto qofkii walaalkaha muslimka ahaa adoon wax daliil u haysanin waa kabiiro kabaa'irta dunuubta ka mid a allana wuxuuna faray malahaas xun inaan ka fogaano haddii walaalkaa war kaa soo gaaro ama wax shakiyu kaa galaan ha degdegin iska hubi wax walba waxaa dhici karta qofku warka kusoo gaarsiiyey inuu yahay beenaale faasuqa oon ilaahay ka cabsanayn ama waxaa dhici karta waxaa maskaxdaada soo galay inay yihiin wax shaydaan ka socda alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu haddii qof faasiq ah oo aan ilaahay ka cabsanayn inu cadaalad lahayn uu war idiin keeno iska hubsada iska caddaysta kala caddaysta an tusiibuu qowman bijahaalatin iyadoo maaragtay laga baqaayo inaad qolo ugu dhacdaan jaahilnimo alla wuxuu leeyahay waan idin farnay inaad iska hubisaan faasiq warka uu idiin keenay in cid la nacaayo inaad qolo aad ugu dhacdaan jaahilnimo oo mararka qaarkood dadku way iska degdegaan oo wax ma hubsanayaan waxaa dhici karta marka inay ku xadgudbaan dadka iyagoo wax ku dhisaaya hadal ay qof faasiqa ay ka maqleen marka hadal faasiq aad ka maqashay oo gadaal damba beenoobay wuxuu hadda ku dhaxal siiyaa inaad ka shallowdo ile marka qaarkood waxaa dhici karta inaad inta warkiisa iska qaadato aad meelaha uga sheekayso hadhow markay caddaato wixii inay been ahaayeen waxaad noqonaysaa qof shallaaya marka sidaa darteed waxaa la iska reebay isku dira diraalaha in dadkii warka loo kala qaado si macnaha dhexdooda xumaan uga dhex dhalato laa yadkhulu ljannata qataatun yuu yihi rasuulku sal ll slam jannadii ma galo qof isku dira diraalaha waxaa ka ansaxday rasuulka sal slam inuu laba qabri soo maray oo la cadaabayo markaasuu wuxuu yihi waa la cadaabayaa labadaas qabri wax weynna lagu cadaabi maayo oo macnaha waa waxay iska ilaalin kareen waay macnuhu ama dadkuba aysan wax weyn u haysan midkood kaadida iskama ilaalin jirin macnaha iyadoo najaaso ku taaluu iska dukanayo waay macnuhu wa ama alaakharu fa kaana yamshi binamiima midka kale la cadaabaayo dadka wuxuu la dhex socon jiray isku dira diraale waxaa ugu sii daran marka culammada lagu been abuurto oo fataawo aan iyaga ka soo fulin oo aanay ku hadlinba loo tiiriyo hadal baa dhici karta qofkii jaahilka ah caalimka ka soo fulo oo uu ku hadlay inuu si qalad u fahmo oo sidaas qaladkaa uu u fahmay uu maaragtay warkii u sheego waxaa dhici karta ninkii caalimka ahaa in su-aal la weydiiyo qofka wax weydiinayana maskaxdiisa ay wax ku jiraan shiikhuna sida uu wax u fahmay unbuu uga jawaabay markaasaa qofkii hadalkii wuxuu u faafiyaa si aan marka sax ahayn marka waxyaabaha culammada laga soo guurinayo ama xataa dadaan culamo ahayn laga soo guurinaayo ha la iska hubiyo weliba zamankan hadda aan joogno kumaba sii jirba sida sheekh bin cuthaymiin uu leeyahay oo yacni ahwaadu ay iska badatay waxa qofku naftiisu iska jeceshaho la iska raacayo oo tacasubkii u batay oo indhala-aan la iska soconayo sheekh fawsaan wuxuu leeyahay ficnaan lahaydaa in walaalaha qaarkood dalabat cilmiga ah ay aada uga digtoonaadaan in dadka muslimiinta ahaa mala xun lagu maleeyo oo sharafta culummada iyo dalabta cilmiga meel looga dhaco inay ka digtoonaadaan inay sharaftii culummada iyo dalabta cilmiga meel uga dhacaan kuwo fara badan waxaad arkaysaa iyagoo culummadii iyo dalabta cilmiga iska tuhmaaya oo maaragtay hadalla aan fiicnayn ka sheegaaya iyagoon hubsanin xataa hadday sugnaato buu leeyahay shiikhu in dadka qaarkood ay ku dhaceen yacni qaladaad waxaa lagu daaweeyaa in laysu naseexeeyo oo wixina la iska hubiyo laakiin hadallo lagu hadla iyo malamala iyo inaad ictimaaddo ood wax jira ka dhigto taas waana looga digay waxayna keenaysaa isku dhac iyo maarata kala go' walaalihii dhex mara marka qaarkood qofku wuxuu leeyahay anuu diinkii baan u qiiroonayaa buu leeyahay markaas waxaa dhici karta inuu culamada qaarkood wax ka sheego waxaana kasii daranba inuu madaxdii islaamka madaxda u ahayd uu maaragtay sharaftoodii meel uga dhaco isagoo le diinkii baan u qiiroonayaa qofka muslimka waxaa laga doonayaa gaar ahaan qofka taalib cilmiga ah inuu marka tartiibsado oo uu iska hubiyo wax walba wixii khalad ah ee sugnaadana in lagu daaweeyo naseexo laisu naseexeeyo maaha in la isxanto maaha ama maaragtay xumaantii meelaha lagu faafiyo rasuulku wuxuu yidhi sal ll slam addiinu nasiixa diinku waa naseexo qulnaa waxaan yidhi liman yaa rasuul allah yuu naseexo yahay qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaammatihim alle ayuu naseexo u yahay kitaabkii alluu naseexo u yahay rasuulkii alluu naseexo u yahay iyo nimankii muslimiinta madaxda u ahaa iyo caamadoodiiba maxaa naseexo loogu wacaabay waxay ku tusinaysaa in qofku uu macnaha qishi iyo khiyaano saafi ka yahay haddii aad maqasho buu leeyahay shiikhu hadal aan fiicnayn walaalkaa kaa soo gaaro ha degdegin mala xumaynta ha ku degdegin ku dadaal inaad cudurdaar u raa'iso intaba ay suurtagalta tan labaad haddii wax sugnaadaan oo wixii xumaa ay sugnaadaan maaha inaad faafiso ee waa in la isu naseexeeyo walaalaha marka waxaan khayr ayna ku malaynin haddaanay wax kale oo taa kasoo horjeeda aanay caddaanin oo daliil cad ku soo bixin haddii maaragtay mushkilo weyn ay soo baxdo oo daliilkeeduna cad yahay nasiixaha lagu daaweeyo marka malaha xun waa khatar qofka muslimka ah waxaa laga doonayaa inaanu aaraa'diisa iyo ra'yigiisa iyo hadalladu ku hadlaya afcaashiisa aanu ku dhisin malo oo qofkii marka muslimka ahaa uu xurmadiisii meel uga dhaco kadigiddaa marka la isaga digay arrinkan waxay ku tusinaysaa in malahaas xumi uu yahay kabiiro kabaa'irta dunuubta ka mid a marka wixii aad adigu arag oo adan maqlinna kadibna qalbigaada ku soo dhaca oo wax shaytaan uu qalbigaada kusoo tuuray ee shaytaankii beeni adugu allana ka magan gal baabu maa jaaa fi lkadibi cala allahi wa calaa rasuulih kan wuxuu u baab yahay wixii ku yimid kabiiradii ahayd in allah lagu been abuurto ama rasuulkii sal ll ly slama lagu been abuurto iyo qowli llahi tacala alla qowlkiisa uu yidhi waman adlamu miman iftara cala allahi kadiba yaa ka dulmi badan qof alle been ku abuurtay culimmadu waxay yidhaahdaan haddii la yidhaahdo waman adlamu min kada haddii la yidhaahdo yani laa axad adlamu baa laga wadaa yani wax ka dulmi badan ma jiraan haddii wax ka dulmi badan ay jiraan macnaha gaaladaa ka dulmi badnaan lahayd macnaheedu waa maxay waa gaal waayo qofkaas halkaasayba gaartaba iyo wa qowlihi tacala alla qowlkiisa uu yidhi wa yowma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhuhum muswadda maalinka qiyaamaha waxaad arkaysaa kuwii alla ku been abuurtay in wejiyadooda ay yihiin kuwo madow alaysa fii jahannama mathun lilmutakabiriin ma waanay jahannamo ku jirin meel ay dadka isweyneeyaa ay maaragtay ku nagaadaan wa fi saxiixi xadiidka saxiixa ah ee bukhaari muslim ay wariyeen waxaa ku sugnaa can anasin laga weriye radi allahu canhu ana rasuula allahi sal l slm qaala in rasuulka alla sal slam uu yidhi ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa gayri aniga been laygu abuurto lamid maaha qof kaloo lagu been abuurto ila wixii rasuulka sal slm loo tiiriyo waxyi bay noqonayaan moogta marka dadka caadiga ah lamid maaha man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii aniga si kasa igu been abuurta booskiisii naarta ha sii diyaarsado been aniga laygu abuurto lamid maaha been qof kale lagu abuurtay oon aniga ahayn oo dad kale in lagu been abuurto waaba la iska maarata caadeystay oo dadku way fududaystaan laakiin in aniga laygu been abuurto ma gaarsiisna meeshaas taasi ay gaartay oo fududaysiga ah marka maaragtay loo goodiyey qofkii rasuulka sal slam ku been abuurtay taa macnaheedu maaha qofkii qofaan rasuulka ahayn sal alla ly slam ku been abuurtay in maaragtay uu wax bannaan sameeyo maaha macnaheedu oo beenta adilo kaloo fara badanoo maaragtay xaaraantinimanaysaa jirta beenta lagu abuurtay rasuulka sal ly slam waxaa qofkii sameeyey loogu goodiyey in looga dhigay naartii meeluu dego laakiin qofkii dad kale ku been abuurta waabna cadaab nooc kale ah falyatabawa ha samaysto guri falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu meeshuu ka gelayay oo ka fariisanayay min annaari naarta marka wuxuu mudanayaa waay macnuhu inuu naartii dego weli muslim wuxuu leeyahy can samurata uu ka wariyey ibnu jundub radia allahu canhu allah ka raali noqday marfuucan isagoo xadiidka rasuulka laga werinaya sal slam man xadatha canii bixadiidin yuraa anahu kadibun yaraa anahu kadibun fahuwa axadu lkadaabiin qofkii aniga iga wariya xadiid la garanayo inuu been yahay kuwii beenaalayaalka ahaa mid ka mida waa yuraa anahu kadibun fahuwa axadu lkaadibiina yuraa ya-da oo la godo waa la wariyey alkaadibiina in la yidhaahdana oo jamc laga dhigo waa la wariyey kaasaa mashhuura abu nucim asbahani mustakhrajkiisa calaa saxiix muslim alkaadibeyni iyuu warinaya oo laba beenaale midkood inuu yahay baa la sheegaya macnaha ninka beenta warinaya kii beenta bilowday buu maaragtay ninka beenta warinaya wuxuu la wadaagay yuraa anahu kadibun oo loo malaynayo inuu been yahay qofkii wariya fahuwa axadu lkadaabiina beenaalayaalka mid kamid uu noqonaya oo qofka beenta warinaya wuxuu la wadaagaa beentii kii bilaabay yaraa anahu kadibun haddii la wariyana waxay noqonaysaa yani isagoo og in waxaan ay been yihiin malihii laftiisana waa noqon kartaa marka waxa uu og yahay ama uu malaynayo inay been yihiin yuu ku dambaabaya laakiin waxa aanu ogeyn malaynaynna inay been yihiin ku dadaali maayo yani dad kaleba maarata ha maleeyaan ama ha ogaadaan inay been yihiin calaa kulli xaal beentii inay macnaha arrin adag tahay oo aanay maaragtay sahlanayn iyo xadiisku caddaynaya oo qofka maarata manihiisa ay ka qaalib noqoto waxaan uu warinayo inay been yihiin oo kadibna weriya beenlow buu noqdaa sababtoo ah waxaan jirin buu maaragtay ka waramayaa marka in alle lagu been abuurto oo rasuulka sal sl lagu been abuurto waa dembiyadii waaweynaa kuwa ka mid ah allah waxaas xalaaleeyey allah waxaas xarimay isagoo wax daliila u haysanin oo kitaabkii iyo sunnadiiba aan wax daliila uga haysanin yo alla wuxuu u tiirinayaa waxaanu dhihin waa beentii ugu weyneed marka tilmaan mu'minna maaha inuu beenlow u noqdo beenta caadiga ahayd yaa waxun ahayd maxaad u malaynaysaa haddii alla lagu been abuuranayo beenta alle lagu been abuuranayo waxaa ka mid ah inuu qofku alla ka sheego waxaan xaqiiqa ahayn isagoo dan leh oo marka qaarkood u gargaarayo madhabkiisa ama ra'yigiisa waxaa ku xigta in rasuulka sal lla ly slam lagu been abuurto kadibna waxaa kusii xigta in dadka lagu been abuurto marka kadibku sidiisaba waa kabiiro laakiin qaarkiis baa qaarka kale ka daran in alla lagu been abuurtaa ugu daran kadibna rasuulka sal slam in lagu been abuurta yaa ku xigta kadibna dadkii kale alla beenta laga sheegaayo marka qaarkood caqiidaday gashaa sidii nimanka kirishtaanka ahaa oo yidhi maarata alla wiil buu leeyahay oo waxay leeyihin ciise waa wiil alla dhale nimanka mushrikiinta waxay dhihi jireen malaa'igtu waa gabdho alla u dhalay iyagoo hadda naftooda uma ogolaada gabdhaha loo tiiriya way necbaan jireen allana waa u tiirinayaan marka alle ilma ma dhalin lab iyo dhadig toona waana ka kaaftoon yahay alle waa ka deeqtoon yahay sababto waalidku ilmihiisa waa u baahan yahay ilmuhuna waalidkooda waa shabahaan allana wax shabahaa ma jiraan waladku waa qeyb ka mid a waalidkii been abuurashada alle lagu been abuurinaya waxaa ka mid a in cibaadada alle wax kale lala wadaajiyo oo kuwa shurakaa la samaysto oo la yidhaha ilaahay bay wax la wadaagaan ama la yidhaha alle wax u kaalmaynaya jira marka abuuritaanka iyo amarka iyo maamulka wax alla u kaalmaynaya ma jiraan cibaadadiina wax maaragtay la mudan ma jiraan oo dhammaan cibaadada noocyadeeda o dhan alla isagaa mudan beenta la sheego waxaa ka mid ah in la yidhaahdo alla wuxuu noo dhexaysiiyey annagaya isaga kuwa shufaca ah oan soo marno waa waxay mushrikiintu ay dhihi jireen markay caabudaan duulal aan allah ahayn waxay leeyihiin waa shufacaaunaa cinda allah alla agtiisa nooga ergeynayaan beenay sheegayaan marka alla muuse jidayntaas ee alla wuxuuna yidhi udcuunii astajib lakum aniga wax weydiista oo keligay ibarya aan idin ajiibe muusa dhihin alle duulal kale soo mara alle wuxuu yidhi waidaa saalaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan addoommadayda hadday iga kaa weydiiyaan waxaad ku tiraahdaa anigu waan dhowahay waanan ajiibaa midka wax weydiista aniga hadduu ibaryo alla waa uu ku maqlaaya waa kuu jeedaa dantaada maarata wuu og yahay rabbigaa toos wax u weydiiso inaad duulal kale sii marto uma baahnid nimanka madaxda ee adduunyada jooga yaa maarata wax noocaas oo kalea ay agtooda ka socdaan ila iyagu dadkaas la soo maraayo way u baahan yihiinoo kama maarmaane laakiin alla waa ka deeq doonyaa waxaas camalka saalixa ku dadaal wasiilada aad alle ugu dhowaanayso ha noqdo camal saalixa laakiin bani aadan yaysan noqon wasiilada alle ugu dhowaanayso goodigaas marka waxaa soo gelaya kuwa rasuulka sal slm ku been abuurta sababta rasuulku sal slm alle ayuu wax naga soo gaarsiiyey in marka axaadiis aan jirin oo rasuulka sal slm ka imaanin oo kasoo fulin loo tiiriyo sida wadaacintu iyo kuwa maarata axaadiista aliftaa ay maaragtay mararka qaarkood ay sameeyaan oo jeebkooda ka keensadaan taasi waa kabiira iyado allana diinkan waa uu ilaalshay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun qur-aankan annagaa soo dejinaa alla uu leeyahay annagaana xifdinayna qur-aanka xifdintiisana waxaa ka mid a in sunnadii rasuulka sal ly slam la xifdiyo oo la ilaaliyo oo beenta alla uu ka ilaaliyey oo dad alla uu soo saaray kala hufa dadka beenlowyaalka iyo dadka kale kala caddeeya marka waxaadan hubin ha dhihin rasuulka sal slam yiri ha dhihin waxaasaa la weriyey waa iska dhihi kartaa mararka qaarkood mararka qaarkood waxbay iska sheegayaan dadku markaas wuxuu wax kutubtii ku yaallaan kutubta de wax badan baa ku yaalla oo khariban mararka qaarkood gaalnimaa ka buuxda oo dad badan ay ku hadlaan oon ilaahay ka cabsanayn marka waa in waxa aad sheegaysa aad iska hufisaa qofka aan marka cilmiga xadiidka aan garanaynin dadka cilmiga xadiidka yaqaanaa hoga dambeeyo arrinkaas hadduu rabo inuu xadiis soo daliilsado meelihii saxda ah ka qaato si aanu ugu hadlin waxaanu cilmi u lahayn oo kadib warkiisu uusan isu bedelin in alla uu ku been abuurto ama rasuulka sal ly slama uu ku been abuurto bilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online